bismillahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal hamiinimo fayla kulanta faylaha ka dhawaada warka hamiinimo idaacadda raadiyo warsana qodobada isinku dhugeysada doontan unin warkaan isinku dhugeysada doontan waliba ku mid ah guddiga qabanqaabada doorashada gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya oo dhatiyoosku dooradii gudoomiye iyo gudoomiyaha ku-xigeen madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya yaa bogaadiyey xanaanka dincafinta soomaaliya dhalinyarada ka nool degmada xudur ee xarunta gobolka bakool iyo baak eedin in la suubiyo shaqo abuur onderi wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha koonfur galbeed soomaaliya qofkii lamaad oo qabo cudurka coronavirus oo laga heli magaalada muqdisho wasiir khadiijo oo sheegtay iniyo fuliidii amara kubahi madaxda kore ra-iisul wasaare kheyre oo ku hadalay heerarkii usaamari qorsho dhinacafinta madaxweyne farmaajo oo warha ku saari qorsho dhinacafinta dalka dowladda oo ku hadalay go-aankii bangiga adduunka iyo i m f akhbaaraadka banaanka oo nimaada isin kudhugunsadi doontanna waliba ku mid ah dad laka qiyaasi lixdii lama qof oo cudurka corona ka amooday africa
wartan media network waxay idiin soo togisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud wartan media network
taariikhda waliba ayaa ka beegantaa labaatan iyo lita bili saddexaad ee maarta sanadka lamaada kun iyo labaatanka intaasina waliba ayuu haayeen warkii hamiinimo oo faah-faahsan haddana ka dhawaada yoogay oo faah-faahsan madaxweynaha koonfur galbeed yaa bogaadiyey hanaanka dhincafinta soomaaliya faahfaahinta warkaasi may bandhighaaye maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleele
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo maanta warbaahinta kula hadlay xarunta madaxtooyada koonfur galbeed ee baydhabo ayaa bogaadiyey guusha laga gaaray barnaamijka deenacfinta soomaaliya oo uu sheegay inay marayso marxaladii ugu dambeysay diin sala allahu calayhi wasalam ee maanta waxaan inta u soo istaagnay inaan taageero buuxdo aan siino go-aankii taariikhiga ahaa ee ay gaareen ka soo baxay bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka oo ahaa qorshihii muddada dheer socday ee dayn cafiska soomaaliya ahaa oo go-aan cad oo soomaaliya oo dhan danteeda ah iyo gobonimada soomaaliya ay ku jirto ka soo baxay xalay taageero buuxdaan u haynaa waana aad iyo aadaan ugu faraxsannahay haddaan nahay dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaan kaloo halkaan hambalyo oga dirayaa madaxda dowladda soomaaliya uu ugu horeeyo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda wasaaradda maaliyadda madaxda dowlad goboleedyada madaxweyneyaalkooda iyo wasaaradda maaliyadaha ee madaxa dowlad goboleedyada shaqadii wadajirka ahayd ee sida wadajirkaa lagu qabtay ee iskaashii soomaalinimada lagu qabtay oo wejigeedii hore si qurux badan ku dhammaaday suurtagalay ayaan uga mahad celinayaa waxaan ognahay oon dareemi karnaa inay ahayd mas-uuliyad aad u adag muddo dheerna soo socotay wakhti badanna la geliyey go'aanno aad u qaraar oo maslaxada soomaaliyeed iyo dowladnimada soomaaliya hanaqaadkeeda ka mid ahna lagu fuliyey oo ahaa ilaa iyo sagaashan qodob oo aan horey u jirin la dhaqangeliyey si loo helo dayn cafiska runtii waxaan kaga mahad celinaynaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya oo wakhtigiisa ugu badnaa geliyey in soomaaliya deynta laga cafiyey intaas oo qodob oo sagaashankaas qodob oo dowladnimada soomaaliyana saldhig u ahayd in la fuliyo ay ku adkayd dadka maanta soomaaliyeed ayadana la fuliyey waxaan leenahay hambalyo runtii sharaf iyo sumcad iyo wanaag iyo horumar bay u tahay soomaaliya horey baa loo socday waxaa muuqato dowladnimo iyo sharaf iyo karaamo iyo horumar laga gaaray dhaqaalaha waxaan kaloo rabaa halkaan inaan uga hambalyeeyo shacab weynaha soomaaliyeed guusha u soo hoyatay maanta inaa idhaahaan balyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu madaxweyne laftagareen ayaa sheegay in taageero buuxdo ay u hayaan dadaalada dowladda federaalk soomaaliya ay ka samaysay qorshihii muddada dheeraa soconayay ee laga miradheliyey kaasoo dadaal loogu jiray qiimaha lagu leeyahay soomaaliya
eedyada mahadsanto maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleele guddiga qabanqaabada doorashada guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya iyo dhatiyosku dooradi gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen faahfaahinta warkuumay baninfiiriyey muxudiin xasan maxamed muxudiin xusni
guddigu oo ka kooban tumay shan tuxminood miba ku shaqeeyi doonaan doorashada guddoomiyaha baarlamaanka iyo lamidiis ku xigeen mibaana maalintii shalay cod aqalabiyad leh ka ansixiyey baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed kulankan guddigunyo weeldhadanya ee kii koowaad mibana shir gudoomiyahay guddoomiyaha kumeeldeerka ee baarlamaanka koonfur galbeed xasan cabdinuur aadan mibanaha ee ajandada geeka antiyoskudha dooradan guddoomiyaha guddiga doorashada iyo weliba xubno kale oo kumida guddiga kulanka oo ay xaadana tumayshan tuxmnood ee guddiga doorashada islamarkaasina intiisa dareeri mayba guddiga isku dhex dooradeen xubno shalduun maybana gudoomiyaha guddiga doorashadan dooradeen cusmaan buule macalin meele ku-xigeenkana landoordi shukri cumar meele xokeyaha guddigana landoordi injineer ibraahim sidoo kale guddiga saasoo kale guddiga mayba isku dhex dooradeen shan xubnood oo guddiga anqaabilsan adoon dhiniga maaliyadda mayba natiijada ka dhawaaqay gudoomiyaha guddiga kumeeldeerka ee baarlamaanka koonfur galbeed xasan cabdinuur aadan deerka maylin yaalehe guddigii doorashada inuu is-iniskooyo gudoomiye iyo ku-xigeen iyo meyle raaye hokeena isku dooradaan intaas kadib guddi hoosiyada kale iyo isku dha dooradaan iyo horyaale guddigii shali aneen la kulmay ma isku dooradeen gudoomiye ku-xigeen xokeen kadib may kale isku dooradeena xibno oo guddiga maaliyadda ah guddigaas haddana gudoomiye isku dhex dooraday tan kale xibnaagi heri oo guddiga maaliyadda ku heri gudoonkana ha ku heri oo guddiga doorashada tabo xibnaadanaadeen iyoona mayl ree guddi oo maarana qabanqaabada diiwaangelinta doorashada musharaxiinta iyo qabanqaabada doorashada guddigaassuuna intaasaan halsaariyey todobada xidnaado hirtihay iyoona maarana gudoomiya isku dhex dooradaan guud ahaan guddigana isla shaqeeye aan oo gudoomka haddii ku roogana la shaqeeye dad kale oo quburo ah oo maarana aramaalku kaaldoona jaraayan haddii ilaahero weligeeka ku bilaawdo ma in gudubaanaha habraaciga doorashada kulankii ka horeeyay guddiga doorashada tan iyo shalay madi oo aqrabeed le ku helan xubno baarlamaanka iyo kuwa dhadan magaalada baydhabo
idyada mahadsanti muxudiin xasan maxamed muxudiin xusni dhallinyarada ka nool degmada xudur ee xarunta gobolka bakool yaa baaqi eeden inilan suubiya shaqo abuur handiri wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha koonfur galbeed soomaaliya yuusuf sheekh aadam yaan in faahfaahiye
gudoomiyada dhallinyarada degmada xudur ee xarunta gobolka bakool nuur murse liibaan oo waray si ay warbaahinada ka howlgalo koonfur galbeed iyo weliba use sheegay intii dhallinyarada marwelbiyo inteeganyin horumarka deegaansho use owaana sheegi intiioo ku qiib gaadaan dhani welba caafimaadka iyo walbarashada ururka dhallinyarada markii hore uu sii abaabulay inaydeedo oo isuku bilaawa wal isuka bilaawa si isku kuusay si isku aruuriyey kabacda mayl adag mayla tiigsadayna maamulka iyo hataa hay-ado la aragaayan intii shaqada ururkii haayo mase dhalinyaradan howlamahay howliyo bogeen intii ata markii ogaadeen qeybta oo waxbarashada saanka iskoolaadoo mayl araayisa iyo fureyno bilaaween oo ilaa ha kusii socdaano waaba horumar eed dhinaca caafimaadka haddii aan keenkalaadama cisbitaalka inkawiimo durgeekamayb waa cisbitaal oo ururka dhalinyarada dhagaalo isku aruuriyan meenay lakuka bilaaway ururka dhalinyarada silayslena ururka dhalinyarada hormood ku haay dhammaan ururada bulshada deegmada xudur dhagaalo isku aruuriyeeno kuu soo bilaabana laka bilaaway dhannaga kaleed gudoomiye nuur mursade weliba use tilmaamay intay dhallinyarada degmada xudur ee harunta gobolka bokool helagan iyo ambaahanin intay la ku caawiya dhannaga shaqaalaysiinta iyo adeegyo kale baa ciidanku codsadaan mase lamiilgarab surma masiidka aan sheegane shaqa abuurkaas oo dhallinyarada lansugu biyaayo lakawal baraw eebo amsaasan ku shaqeeyayaan oo hataa walka ufuka baarano walka ogaadano walaagay dhibaatooyinka magaalada sakawadaan maadaama istoogiyo fadhiyaan galabkaas anay ayoo gacmolayda tila galaawan haynayo baarano ana galab sheegayo daran hay-adi iyo bahaysadaana meelo badananka soomaaligeeka muqdisho taalana baydhowna kukoraa eedan jeelaa galabkaas aynu ambaahan dadkan oo mashruucyaalkan walbarashada ahoo mase shaqa abuurka ee anin lansuubiyona b inkastoo dhallinyarada degmada xudur maalin in hamiin iyo insurinyiin in adeegowka bulshada haddana degmada malee shaqooyin ka wada shaqaysada koran dhallinyarada hanwalabara iyo hanwalanbaraneeba oo ambaahan hirfado gacamo ooyo ka shaqaysadayaan yaa eri gudoomiye nuur mursaliiban oo eh gudoomiyaga ururka dhallinyarada degmada xudur
iyada mahadsanto yuusuf sheekh aadam wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk soomaaliya fawziye abikar nuur yaa sheegtay in magaalada muqdisho laga helay qofkii lamaata oo qabo cudurka coronavirus oo ka baahaya caalamka shirjarayd ooye ku qabatay magaalada muqdisho yaa geega ka sheegtay in qof soomaali ah oo kukooya dalka banaanshe kurid baaritaano lakasuubiya laga helaya cudurka covid tomiyo sagaalka mebaniya sheegtay in qofkaasi isu jirsha un ku muuqano wal calaamado ee habahaata wasaaradda caafimaadka iyo muwaadinkaas soomaaliyeed iyo galanto ka hay doonto ilaa iyo inta isu ku caafimaado inkastoo wasiirka caafimaadka soomaaliya si rasmeeya inshaacina meelu isu ku kooye muwaadinkaas soomaaliyeed habahaata oo wararka la helaya mebayo sheegahayna in qofkaasi isu kumid tahay dhalinyaradii saraakiila ciidanka hay ee tababarkanka bahi talyaaniga oo dhowaan riitaanka nagadi magaalada muqdisho tumili tumbiluun iyo wasaaradda caafimaadka mabaya sheegtay in qofkii unka horreeyay ee cudurka coronavirus laga helay muqdisho kaas oo ku mid tahay afar qof oo ku kooyay waddanka shiino wasiir khadiijo oo sheegtay in fulidii amarha ku bahi madacda sare faahfaahinta warkuun cabdulaahi maxmed cabdiraxmaan yanin fiiriye
wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaro ee xukuumadda soomaaliya xildhibaan khadiijo maxamed diiriye iyo weliba yomarkale ka nagday ini la hakiya dhammaan tartamada ciyaaro soomaaliya iyo ona la faray dhammaan wasaaradaha ciyaaro dowlad goboleedyada amarkan wasiir khadiijo oshir jarayd iyo ka qobatay magaalada muqdisho iyo weliba ya sheegtay iniyo fulyayan amarka madaxda sare ee dowladda soomaaliya ini la hakiyay dhammaan tartamada iyo qobadayan olombikada soomaaliyeed si lanku foojiganaada cudurka covid nneteen-ka
sidaan hore u sheegnay anagoo fulinayna awaamiirta madaxda qaranka qaadanaynana talooyinka ku aadan arrimaha ka hortaga caabuqa coronavirus ama covid nineteen inaan soo saarnay war saxaafadeed ku aadan inaan la qaban karin tartamadii dalka ka socday saaka waxaan sii adkeynaynaa arrimahaas anagoo fulinayna madaxda dalka gaar ahaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda oo dadaal dheer ugu jira gacanna ka siinaya dhammaan hay-adaha ku howlan arrintaas habeen iyo maalin mudane xasan cali khayre waxaan rabaa inaan soo gudbiyo labadaas qodob marka annagoo intaas oo dhan tixraacayna waxaa dib loo dhigay sida adduunkaba ka jirto iyo waddamada kale ee caalamka sanadka labada kun iyo labaatanka ilaa labada kun kow iyo labaatanka dhammaan tartamada olombikada soomaaliyeed ay qabanayeen
sidoo kale wasiir khadiijo iyo weliba ye hadalsha intaas ka dartay ini maalmoogun tixgelin siiyayaan ciyaartoyda iyo macalimiinta ajaanibta ah si ciyaaro lonfasaxa balse iyo suuragal nagada wayti sababo la xiriira cudurka coronavirus go-aankii hore ee wasaaradda hansaarti use weli teeganyi sidoosoo kalena guddiga olombikada qaranka soomaaliyeed wuxuu sii wadayaa taakulayntii uu siinayay ciyaartooyda meel walba oo dunida ka joogaan iyo dalka gudihiisa haddii allah awooda leh ogolaado taas waa taas qodobka labaad guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa iyo madaxda kale ee xiriirka kubadda cagta iyo annaga ka wasaarad ahaan waxaan tifgelin weyn siinayna maalmahan culaysyada saaran xiriirada iyo macalimiinta ajaanibta ah sidii loo fududayn karo in bisha ramadaan oo soo socoto dadka ajaanibta oo joogo haddana suurtagal ma noqonin walwalka iyo taxadarka caabuqan darteed in la fasaxo cayaarihi saas daraaddeed ma jirto tartan sii soconaya wuxuuna u xanibnaan doonaa ilaa si guud ahaan isbeddel arrimahan uga soo baxaan tumiisiyeedkii ballanyo amar ha kubahi wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaro ee xukuumadda soomaaliya welibana lakahakiyay dhammaan ciyaaro noocyadiio shisheelduun ee dalka sababo la xiriira cudurka covid nneteen amarkaas ogeeke iyo markale kanagdi wasiir khadiijo maxamed diiriye cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan radio warson baydhaba idyada mahadsanta cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo u bogaadi guula shacabka iyo dowladda soomaaliya ku deereen barnaamijka deencafinta yaha dhawaay heerka sare ee usa deeriya xiriirka iskaashiga ee dowladda federaalk soomaaliya iyo hay-ado maaliyadeed ee adduunka madaxweynaga ayaa tilmaamay inay dowladdiya ku gohonta sidii anba qaada lahayd dadaalada horumarinta dhaqaalo dalka mabane iyo soomaaliya qorsheeyahayte inio xubuunkanagata hay-adda damaanadqaadka caalamiga ee malta lateral investment guaranty agency oo eh tallaabo kale oo xoojiyaasa ini dalkana iyo ku hiridan maalgashayaal caalami eh iyo oona welwel ku qabna masiirka hantida oo iyo ka maalgashadaan dalkaana madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo iyo anka mahadnagay dalalka iyo hay-ado heer caalami iyo heer gobol iyo ka garab istaageen soomaaliya sidii aan xisaab hiri lahayti deymo deymo hajiid maaye ee culeysyada tunka dhaqaalogana ee ra-iisul wasaare kheyre oo ku hadalay heerkii usahmariya qorsho deen cafinta faahfaahinta warkuu maxamuud cali cabdulaahi gaabshaayanhay
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xasan cali kheyre oo suhalaytii shirjiraayd kaqobuday haafisyi yaa ku hadlay qorsho diinta afiyowka ee dalka iyo weliba wejiyadii shaaduwanayd ee hamartay weliba uuse sheegay intii jiddheer iyo hamarti qorsho diinta afiyowka iyo weliba qodobo deerow sagaala shuruudood oo hortaala soomaaliya silunku efi diinta lakeliyay taasiitina uuse sheegi inta laaka gudubi dalkan uusan jihaysadii dhinaga horumarka marba haddii laku efi intii badan ay tiyadiinta safar dheer kadib shaqo adag iyo adkaysi iyo in ka badan sagaashan iyo afar shuruudood oo la xiriira dibudhiska hanaanka dhaqaalaha oo lagu guulaystay waxaa maanta noo suuro gashay inaan lana soo noqonno xiriirkii aan la lahayn hay-adaha dhaqaalaha adduunka waxaa ka mid ah bangiga adduunka hay-adaha lacagta adduunka bangiga horumarinta africa kadib go-aankii maanta ka soo baxay maamulka hay-adda lacagta adduunka kaasoo go-aamiyey in soomaaliya ay soo buuxisay shuruudihii deyn cafiska oo dhan dhinaga kale weliba uuse tilmaamay intii qorshooganyo kulshagayana xukuumadda ganacsatada soomaaliyeed oo yoobiyan anshuur badan si hay-ado caalamkana iyo hanjiidata soomaaliya waaniya waalata miisaaniyada fadheeda oo horseeda korta inta laga kalsoonaada arrimo maaliyadda ee soomaaliya golaha wasiirada dowlad goboleedyada golaha wasiirada dowladda federaalka shaqaalaha hay-adaha kala duwan ee dowladda soomaaliyeed iyo ganacsatada soomaaliyeed oo bixiyey canshuurtii ugu badnayd ee dalka laga aruuriyo intii dib loo aasaasay dowladda federaalk oo soomaaliya taasoo qeyb weyn ka qaadatay in ummadda soomaaliyeed maanta ay soo gaarto go-aankan farxadda leh ee noo soo hoyday waxaa sidoo kale mahadcelin ballaaran u soo jeedinayaa dhammaan hay-adaha caalamiga ah iyo waddamada aan saaxiibada nahay oo si hagar la'aana noogala shaqeeyey sidii soomaaliya ay u gaari lahayd hadafkan muhiimka ah ra-iisul wasaare xasan ali kheyr ayaa tilmaamay in tikayado dhaqaale oo dhanba iyo oskar handeenta afyowga dalka wadamada kale ee go-aansho kaledna waqti dhow hadeera doona go-aansho afyowga deenta dalkayo kaleyin ka dambeyntii ra-iisul wasaaraha dalka iyo weliba us-adee inti soomaaliya yaan la hayna miisaaniyada fadhiida islamarkaasaytana yoo ku shaqeeyan xukuumadda inti la helo miisaaniyada lakamaarayo wadalka waanaga guulaysteen is-oon intaasiti ka sii dari intisi joogde iyo unbiyan mushaaraadka shaqaalo dowladda waxaa iyadana dibu habeyn lagu sameeyey nidaamka dakhli aruurinta iyo kharash bixinta iyadoo la adeegsanayo tiknolojiyad casri ah taasoo kor u qaaday wada shaqaynta hay-adaha maaliyadda dalka sida wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe ee soomaaliya islamarkaana qayb weyn ka qaatay si loo sidii loo xakamayn lahaa musuq maasuqa waxaa kale oo inoo suurto gashay in la meel mariyo toban sharci oo lafdhabar u ah dibu habaynta hanaanka dhaqaalaha dalka qaybna ka ahaa shuruudaha deyn afiska kuwaasoo ay ka mid yihiin sharciga dakhliga sharciga maamulka maaliyadda sharciga iibka qaranka sharciga statistikada sharciga shirkadaha sharciga isgaarsiinta qaranka sharciga batroolka iyo sharciga la dagaalanka musuq maasuqa
wasiirka maaliyadda soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale beele ayaa sheegay in guulo laku deeriya dhinacafinta iyo kukoyte dadaal xoogan oo dowladda kabidi riitan habayabka dhaqaalo dalka waana sii wadi doonta si ama xaqiijida horumarka dhaqaalo wasiir beele iyo faahfaahin ku b soomaaliya oo deertay go-aan qaadashada dhinacafinta iyo tallaabooyin xiga iyo dowladda qaada doonta meebana isu sheegay in madaxda soomaaliya iyo shacabshe isku kaashadeen qorashagun saas oo kalena usoo horay washington uusan kula kulami madaxda bangiga adduunka iyo i m f islamarkaasina soomaaliya guulan ete inka dambeyntii meba isu sheegay wasiirka ini tallaabadan higtiya ete ini deen cafinta dhini lakuwada dalkana iyo dhini kale beese hakuugadha saas oo kalena tan iyo fududayasa ini soomaaliya hela beese badan wararka ku kooyaha ee magaalada hargeysa ee caasimada maamulka somalilan yaa sheegahaya in ciidamada booliska somalilan iyo xabsiga cunto xaabeen milkiilihii hoteelka sky okyala xaafadda maslax kureed markii isu diidi in dadka qabo cudurka corona laka karanteela hotel shey wararka yaa sheegahaya in guddiga diyaargarowga caabuqa corona iyo unkooyan milkiilaha hoteelka axmed odobaha kureedna iyo ku dalbadeen in hoteelka laka karanteela dad qabo corona taasna yeesheentay inuusa kubii diido kureedna xabsiga iyo intaxaabeen ciidamada is iyo xaasjey dadkiiyo ku dalbadeen guddiga milkiilaha hoteelka yaalaka karantiiliyaa la sheegay ini iyo iyin waxaana ku mid tahe dadkii la dareeray diyaaradda ethiopian airlines oo maalmo ka hor ka degtay magaalada hargeysa ee caasimada maamulka somalilan guddigan xukuumadda somalilan iyo magacawday diyaargarowga caabuqo corona yaa qaaday tallaabooyin dhowr ee tan iyo intii la magacaabay iyo oona iyo oona amari ini dadka iyo ku fogaadaan goobo nanaskakooyow zaa'idka ambaqaadyada iyo mihir mihirado kale ee dadka ku kulamo kora meelo warkaasi ku dhugunsidahay tan warbaahinta warsan ee magaalada baydhabo ankayaraan lama kun yaa ka dhiga cudurka corona gudo qaaradda afrika meelo dadka laka qiyaasi lixdiyo lama qof un amuudeen dalal badan oo ku tirsan qaaradda mayba xaqiijiyana kiisaska cudurka corona koonfur africa mayba laka dhabaaqay bandow dareero doona labaatan kow maalmood silanku horseeda faafowka cudurka corona dhinihi kale ethoobiya mayba shaaca ku qaaday inay sii deeyi doonto inku badan afar boqol maxaabiis ah xilli dowladii wadda tallaabooyin lakuka horseedo coronavirus kenya mayba yaa shaaciday qofkii inka horreeyay ee ku bogsida cudurka dalka jabuuti yaa geega xaqiijiyay sagaal qof oo kale oo ka dhiya cudurka corona sidii isu sheegay xogeeyaha wasaaradda caafimaadka jabuuti saalax banoyta turaab soomaaliya mayba laka helay lama kiisa dhinaga kale xogayaha guud qaramada midoobay yaa tilmaamay caabuqa coronavirus unis eu kohaleys e kohaleyska ee aadano islaamka iyo eete in bini aadamka dhammaan iyo la dagaalamaan warkii hamiina maysinku dhugun sidaasen warbaahinta warsan surunkaaniinku dhenye warka may baasaartay shukri ismaaciil axmed intiisu hawada ka jarinamay basiina dareersi anoo cabdinaasir axmed mayow eh maata ku deerta intiisu hawada ka jarmayba in farsameeyaayay cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan intii un warkun war lamidte berihi rabtiriidun kulamaana may baanu siinka ku tabaanay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu